siddeed boqol oo qoys oo barakacayaal ah ayaa markii ugu horreysay dib u dejin loogu sameeyey magaalada boosaaso dowladda hoose ee degmada boosaaso oo kaashanaysa hay-adaha gargaarka dalka ah ayaa qoysaskan ka taageeray helista deegaano sax ah oo sharciyeysan sida uu sheegay agaasimaha arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee degmada boosaaso cabdirasaaq maxamed maya waa qorshe dowladda hoose ka yimi kadibna aanu u brobosal garaynay oo u gudbinay hay-adaha markaa gargaarka bixiya oo ka shaqeeya barnaamijyada noocan oo kale ah nasiib wanaag un c r bay ahayd hay-addii ugu horreysay oo nala fulisay mashruucan boqol iyo siddeetan guri bay fulisay maantana toddoba boqol bay marayaan intaa wixii ka dameeyey uqareemideeda iyo ka warqabkeeda iyo raadinteedana dowladda hoosaa lahayd stiil oan hadda joognana gacantaan ku haynaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin maanta oo laba kun iyo shan labaatan la joogo dadkii qeyb ka mid ah almost ilaa sideed boqol oo qoys oo bulshadii dadkii soo barakacay oo ku noolaa magaalada boosaaso koornaradeeda oo hadda loo yaqaan i d bska ba maanta waxay yihiin dad deegaan ah oo nasiib u yeeshay inay helaan guryo iyagu ay leeyihiin mulkiyadeeda dhulkuna dhul ay leeyihiin oo ay mulkiyadeedii gacanta ku hayaan uu noqdo qoysaskanna ayaa deegaankan cusub ka helay fursado shaqo caafimaad iyo waxbarasho balse waxay weli la daaladhacayaan dhibaatooyin la xidhiidha koronto xumo iyo wadala-aan sida ay sheegtay guddoomiyaha xaafadan xaliimo cabdulahi dadka ugu horeeyey anaga baa dheheen sidii loo kala horeeya dadka loo kala dejiyey alxamdulilah balkaa markaan soo degeen waxay ahayd meel iska duur ah oo cidna waa degaysa ayna lahayn haddana waata waa meesha caasimadda ah maasha allah waa ku liibaanay guryo baan helnay guryo baa naloo dhisay biyihii baa naloo dhisay waxbarashadii iskuulkii ishmeedyadii wallaahi maasha allah aadaan ugu caafimaad qabnaa wax dhibaatana ma qabno amnigeennana boqolkiiba boqol aad ugu fiican yahay caqabadda hadda ugu badan haysto waxay tahay wada la-aan koronto la-aan iyo biyaho nagu yar